Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka labaad ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray shirka qaran ee xuquuqul insaanka kaasi oo markii ugu horeysay Soomaaliya lagu qabanayo. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday hay'adaha kala duwan ee bulshada, ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqa aadanaha, hay'adaha Qaramada Midoobay ee Xuquuqul Insaanka, iyo marti sharaf kale iyada oo shirkan uu socon doono muddo saddex maalmood ah. Wasiirka Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Marwo Khadija Al-Maqsuumi ayaa ka warbixisay muhiimadda shirkan.
ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan idinku soo dhoweeyo shirka qaran oo xuquuqul insaanka ee soomaaliya ee labada kun labaatan iyo shanta kaas oo markii ugu horeysay taariikhdu ee dalkeennu martigelisay shirka noocan oo ah shirkan oo ka duwan shirarkii hore wuxuu ii iftiim- no- uu iftiiminayaa sida ay soomaaliya u taagan tahay isbeddel dhab ah oo ku saleysan cadaalad sharaf iyo bini-aadanimo shirkan wuxuu soo ku soo beegmay wakhti soomaaliya ay ga- galayso marxalad kala guur ah waxaa ku guda jirnaa qorshaha laba-geesoodka ah taasoo kale ah in aan ka baxno nidaamka gaarka ah ee kormeerka khabiirka madaxa bannaan ee arrimaha xuquuqul insaanka soomaaliya iyo in aan la galno xiriir toos ah oo dhammaystiran oo lala yeeshay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ka wasaarad ahaan waxaa qorsheynay hirgelinta talooyinka khabiirka madaxa bannaan fulin- fulinta talooyinka u p r dhammaystirka shuruucda muhiimka u ah horumarinta xuquuqul insaanka dhisidda nidaam qaran oo la xisaabtan xuquuqul insaanka ah gaar ahaan dhisidda guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo kaalinta Soomaaliya ee ku aadan horumarinta, ilaalinta iyo kor u qaadidda xuquuqda aadanaha.
xaquuqul insaanku ma aha keliya in laga akhriyo dastuurka ama uu dastuurka ku qoran yahay waa damaanad nololeyd waa mid xorriyadeyd iyo karaamada bini aadamka waa in wiilka soomaaliyeed ee ku nool aadan yabaal uu heli karo caafimaad iyo waxbarasho la mid ah dadka kale ama wiilasha kale ee dunida ku nool sidoo kale gabadha ku nool baraawe ama kismaayo ama laascaanood waa in ay heli kartaa xaquuq la mid ah xaquuqda ay helaan ummadaha kale ee ku horumaray xagga xaquuqul insaanka sidoo kale waxaa muhiim ah oo xusid mudan xaquuqul insaanku inuu fursad u siinayo gabadha soomaaliyeed inay u tartami karto xil dowladeed iyadoo aanan four point five soo marin oo aqoonteeda iyo kartideeda iyo dadnimadeeda u istaagi karto inay gabadha soomaaliyeed u codeyn ay u istaagi karto boos kasta oo siyaasadeed waxaa kaloo xusud mudan in xaquuqul insaanku uu awood iyo karaamo siinayo qofka naafada ah inuu qayb ka noqdo bulshada soomaaliyeed inuu dowladnimada iyo kuraasta dowladnimada u tartami karo inuu shaqo heli karo inuu heli karo access uu qayb uga noqdo bulshada uu qayb uu ka yahay hadday tahay wiil ama hadday tahay gabar waxaanan ku hanweynahay in shirkan hadda socdaa uu waddo u furi doono qodobadaas aan ka soo hadlay oo ah in xaquuq loo siman yahay ummaddu ay wada hesho waxaan codsanayaa in dhammaan howlgalayaasha ay ilaaliyaan midnimada mowqifka waafaqsan qorshaha kala guurka ah una midoobaan hal yool ama hal ujeeddo taas oo ah soomaaliya oo cadaalad ah midaysan oo qof walba lagu ilaaliyo xaqa uu isaga si gooni ah u leeyahay iyo midka guud ahaaneedba Shirkan ayaa markii la soo gabagabeeyo laga soo saari doonaa qodobo gundhig u ah ilaalinta xuquuqda aadanaha.